inuu kala baxu ka socdo waxaana waa suurtagal ujbir calayhi kaas ayaa lagu dirqeeyaa tab asaxi haddaan qabanno waxaa la odhanuun sow adigu maada si amaad u rinjeynin sow maad buluugaynin hadda kala baxun baa la odhan buluugaagi iyo rinjigaaga hadday suurtagal tahay dee dhiskii iyo mar haddii la yidhi daartiiba hala fujiyo geedihii hala fujiyo mar haddii la yidhi dee waxaan ka fuqaya ee sibqigiin waa la mid taanigu wuxuu leeyay war maya darar baa kaasibka ugu sugan oo waxaana marka tanna laga soco mid dambena geli mayse dee aan ka dayna buu leeyo binaha iyo qiraaska lama mid aha waay ujbira calayhi fi lasaxi way lam yumkin haddaba ma suurto gelayo waxaanu marada mariyey wax ka foqaya ma aha saddex arrimood un bay noqon inaan qiimihii aanay waxba kordhinin nusqaaminna inay nusqaamiso iyo inay ziyaadiso saddexdaas un baa ka soo baxaya haddaba wuxuu yidhi hadday suurto geli weyda in laga sooca fain lam tazid qiimatuhu haddaanay qiimihiisi kordhin qiimihii maradan aan kordhin sibqigan kumay kordhin kumanay nusqaamin maradu toban bay ahayd sibqiganna shan buu ahaa maradii oo masbuuqi toban bay noqotay marada suuqeedina ma dhicine sibqiganaa sidan u galay oo qaribayoo dee masalan isagii lumiyey waxba wuu kordhin waayey isagii unbaa meesha ka baxay falaa shay-a lilkaasibi fiihi ninkii kaasibka ahaa waxba kuma leh markaa mar haddaan qiimihii maradu kordhin maxayhi ziyaadaan jirin isagana waxba laguma laho nusqaan baan jirin isna waxba male isna waxba laguma laha wayna qasad qiimihii baa haddaba nusqaamay markii uu beladan marmariyey unbaa maradii tobanka maraysay sideed noqotay lazimahulla arshi arshi ayaa ku laazimayo waxaa le war labada ah iska daasi baaqin iyo waxaad adigu sheeganayso maradii u dishay oo waa kanoo qiimo dhacdaye maradii inay iska soo celi macarin jiha labadaa dirhamna soo raaciya isdhimay wayn zaada haddaba qiimihii bay kuqiimihii baa sabqigi ku kordhay oo waa maxay maradu toban bay ahayd sabqiguna shan ba shan iyo toban bay noqotay ishtarakaa fiihi way wadaagsanayaan oo way ku shiraakoobayaan kana shantan un buu yeelan kana tobankaasuu yeelan walow khalada hadduu ku daro almaqsuuba shaygii u dhacay buu bikayrihi wax kale ku daray wa amkana tamyiizu kala soocidina waa suurtagal lazimahu waa ku waajibaya wainshaqo haba adkaadee fain tacadara haddaba hadduu suurto geli waayo falmadhabu madhab waxa weeye annahu kataalifi shay dhintay oo kaluu la mid noqon oo falahu waxaa u sugnaaday ninkii maaliga ahaa taqriimuhu inuu kaasibka ka magdhowdo walilkaasibi ninkii dhacayna waxaa u sugnaaday an yucطiyahu inuu ka siiyo min gayri اlmakhluuq kaa la ysku daray gayrkii inuu ka siiyana wuu leeyahay waxau sheekhu leeyahay ninkii maqsuubka ahaa ninkii qaasibka ahaa ayaa shaygu u dhacay nin halkan waxooga yaroo beriisa ama gallay ku miismiisaya ayuu ka dhacay dabeetana waxoogay kaloo beriisuu hayey ayuu goradda u geliyy ama isku jinsi ha ahaada ama kala jinsi ha ahaada waa amkana tamyiiz wixiina haba dhib badatee beriiski waa mid cad iyo mid casoo waa la kala saari karayaa xabad xabad haddii loo guro oo kolba sacab la soo qaado kacadna halkaa lagu tuuro kacasna halkaa lagu tuuro waa wax suurtagal ah lazimahu kala soocaasi waa ku laazimayaa maxaa yeelay dee waxaa u suurtagala ninkan wixii uu qaatay lafdiisi inuu celiyo wain shaqa walow haba adkaada e dee wixii buu celin karaa dhowr ayaamoodba ha qaadatay inta gadbaddaa la kala soocayaaye ila isagaa baddan gala e ha la kala sooco ninkii ha loo celiya kiisii caddaa ama kiisii casaa fain tacadar hadday suurto geli weydo dee saliid unbaabay ahaydoo wax la kala sooci karayaba ama sonkor bay ahayd oo wa isku daray falmadhabu annahu kataalifi madhab waxa weeye taalif shay dhintay oo kalu la mid noqonaya ee mushtaragay wada leeyihiin ma noqonayo ama mid la mid a ha ku qasbo ha ku qaldo ama mid ka wanaagsan ama mid ka xun maxaa yeelay shaygii ayaan la celin karaynin markaa haddaba falow ninkii maqsuubu minhugaa laga dhacay wuxuu leeyahy taqriibu inuu kaasibkii ka magdhowdo uu yidhaahdo isi kaasibkiina wuxuu leeyahy an yucdiyahu min gayri lmakhluuq kan la ysku daray midaan ahayn ba inuu ka siido warse usan kor maad lahayn dee kaalay oo sokorta gadbadda halkan ee shubka halkan iyo yaalba qaado mar haddaan kan isku daray maxaa yeele xaqii dee dimadii dumadiisa ayuu wareegi xataa wuxuu leeyahay hadduu kan kala ogolaado inuu ka siiyo hadduu laakiin ku daray weeye mid lamid a ama mid ka wanaagsan hadduu mid ka xun ku daray ayuun baanu ka siin karin isagoo dee iska ogolaado mooyaane walow kasaba hadduu dhaco khashabatan xabad loo xab uu dhacay wabanaa calayha aqalkiisiiba ku dhistay ukhrijat waa laga saari walow adrajahaa fii safiinatin doonni ayaabuu halkaa hoose ka geliyey fakadalika sidaasoo kale weeye ilaa an yakhaafa inuu ka baqdo mooye talafa nafsi naf dhimashadeed ow maalin ama maal dhimashadii macsuumeyni oo labadoodaba la ilaaliyey sheekhu wuxuu leeyahy nin baa wuxuu dhacay loox gurigii baa ku yara qabyoobay oo farsamo kaleba intuu garan waayey ayuu mid xabad ka soo dhacay wa banaa calayha dabeedna waa ku dhistay ukhrijat waa laga saari waxaa waajiba in looxiisii loo soo saaro oo maaligii lahaa loo celiyo walow haba ku keenayso yacni gebiga gurigaasoo ka wada duma oo ay labaatan kun oo dollar halaha kaga baaba'aanba ha ku keenayse ninkii looxiisa in si loo soo saaro ayaa waajib ah isagaa tacaddi sameeyey looxii weliba hadday nusqaani sii gaadho oo la yidhaahdo tarshadii waxbaa ku dhacay oo qiimihiisi halkii markii hore uu ka ahaa labaatanka dollar maanta waxaa la siisanayaa shan dollar iyo meelaha shan iyo tobankaana soo raaciyun baa loo dhan hadda ninka aqalka dhammi kaga bacay isagaa baddaa galay weeye oo dadka ku xadgudbay markaa mar hadduu isagii xadgudub sameeyey oo dulmi ku dhaqaaqay wax alla wixii dulmigaa ka ratib mee kaga dhashay isaga loo abayeelma isaga u bareeray ukhrija walow adrajaha looxii waaba dhacayoo doon halkan ka taagnayd oo ay biyuhu xagga hoose ka soo gelayeen buu kunaa fii safiinatin buu geliyey fakadalika sidaasoo kale weeyaan waxaa waajib ah in looga soo fujiyo doontaa ilaa an yakhaafa inuu ka baqdo yacni marka laga soo saaro doontaa talaafa nafsin ow maalin macsuumeyn maal iyo naf macsuum ahoo sharcigu ilaaliyuu dhowray in looga baqanayo inay ku halaagsamaan mooyaane oo masalan dee doonidii waxay ku jirtaa badweyntii looxana xagga hoose ayaa laga geliyey meeshana dad muslimiina iyo maalkoodii baa saaran oo haddii laga fujiyo meesha waa la iskula wada halaagsamayaa marka maxaa la samayn la sii maylnay badda ku jiri mayse waa la sabrayaa inta ay dekedaha gaadhaysa ay ku xidhanayso markaa qiimo xayluuloana wuu qaadan karaa qiimo xayluulo ah oo inta wiciisaa la siinaya hadduu yidhahdo waa laisii waxoogay qiimahu waa labaatan dollar labaatanka dollar loo haysii oo xayluul ahaan u haysto way bannaan tahay oo deedna marka loo xiisiyo siisiya la siiyo u celiyo macsuumeyn baynu nidhi labada maale haddii qaar gaalo aynu dagaalamayna nafdoodii iyo maalkoodii uu ku jiro ha ku degtay ka soo fuji weye khawfka aynu sheegaynana masalan hadday doontuba dee iska deked bay iskaga xidhan tahay ama dee meel sare oo dallad iyo waxbaabay iskaga xidhan tahay oo loo wax qiimaaba uu baasha uguma fadhiyo dee waa loo fujinun markaa walow watia haddii uu la mucaamaloodo almaqsuubata addoontii u dhacay ayuu iskala mucaamalooday caaliman bitaxriimi isagoo og xaaraannimada xudda waa la xadi ee weyn jahila hadduu ka jaahil noqdo falaa xadda xadguudkiisa ma ahaanin wa fi lxaalayni labada xaalaba yajibu lmeheru meher ayaa waajibaya ila an tudaawica inay ku yeesho mooyaane oo falaa yajibu cala saxiixi saxiix haddaan qabanno kuma waajibayo wa calayha alxaddu xad ayaa iyadina lagu leeyahy in calimad hadday ogaato nin baa addoon dhacay addoontii ayuu markaa iskala mucaamalooday oo waa u tegey isagoo moodayo de inaan laba kala lahayn addoommada caaliman bitaxriim waayo waa caalin isagoo xaarannimada og ta hore isagoo xaarannimada og ayuu markaa iskala mucaamalooday xudda waa la xadaya waa zino markaa waa zino ayay noqonaysaa markaa waa in xadkii laga jaraa hadduu dee muxsin yahayna waa in dhagax lagu dila haddii kalena waa in lagu dhuftaa boqolkii jeedan waa in jahila xaarannimada waa kaba jaahilo dee wuxuu qabay addoommada inaan laba kala lahayne kulba kii ku xoog roon ay tahay falaa xadda kaa la xadi maayo oo cudurdaar ayuu leeyahay وفي الحالين لبدا حالة حالة العلمي وجاني حالة دووغي حالة كجاني يجيب المهر المهر أي واجبه قبل مهر أي يلانيسا هاي يريد منفعة ذي ووفصل أيضنا الزانية معها وحين حالة جهلية مثلا مهر قرايون واجبية ولو دور جربة هاو تغيه laakiin markuu og yahay mar kastoo u tagaba meher gaara ayay yeelanaysaa ilaa an tudaawicahu buu ihi inay ku yeesho mooyaane iyadoo xaarannimada og inay iyaduba farsamada la waafaqsanayd mooyaane oo falaa yajibu lahaa mahrun cala saxiix meher u waajibi maayo markaa maxaa yeele zaaniya ayay noqonaysaa waqad nahaa rasuul lahi can mahri lbagiyi naagtaa xune zaaniyadaana meherkeeda iyo waxaa la siinaya rasuulku waa nahye aanigu wuxuu leeyahay saxiixa kasoo horjeeda may waajibaya sayidkeeda ayaa laho ayada adeecitaankeeda kuma dhacayo markaa masalan dee kufsiga iyo waxyaalahaas oo dhan gabadha lagu sameeya meher bay yeelanaysaa laakiin taa iyadu farsamada waafaqday meher ma yeelanayso wa calayha alxad iyada xad baa lagu leeyahay haddii ay ogolaato wacalimad xaaraannimadana ay og tahay xadkiina waa lagu yeelanaya waa la xadaya marka waxaa jira dhowr shay oo halkaa masale ka sugnaado oo midi waxa weeye waa meherka arshu bikaaraa jira isna xubkaa bikaarada ahee ilaahay dumarka uu sameeyey kaana haddii isagana la burburiyo isagana dee arshi buu leeyahay oo xataa ogolaanshaheeda kuma dhacayo wawadulmushtarii ninkii iibsaday utegidiisa min alkhaasibi ka iibsaday min alkhaasibi jarmujurka mushtaraka ku tacalluji wawadulmushtarii kii iibsaday min alkhaasibi khaasibka kii ka iibsaday wadigiisu ka wadihi galmadiisii ayuu la mid yahay khaasibka fi lxaddi iyo walmahriba fain harimahu haddii uu ka magdhowda ninkii maaliga lam yarjic bihi cala alkhaasibi ugu noqon maayo fi lahari haddaan qaban waxau sheekhu leeyahay nin baa ka sii iibsaday ninkii kaasibkaha nin baa ka sii iibsaday kii ka sii iibsaday ayaa iskala mucaamalooday addoontii ka wadihi ka wadil khaasibi khaasibka utegidiisii ayay la mid tahay fi lxaddi walmahri xagga xadka iyo xagga meherkaba waxa uu kala mid yahay mushtarkaa u tegey khaasibkii ayuunbuu la mid yahay oo waa maxay hadduu caaliman bitaxriim yahay waa la xadaya haddii uu jaahil yahayna lama xadayo labada xaalabana meher baa waajibay inay ku adeecdo mooyaane yani waa sidaa ayadiina xad baa lagu leeyahy hadday og tahay oo ogolaatay fain harimahu haddaba ni meherkii maaligii baa ka magdhowday ninkii maaligii ahaa maaligii baa wuxuu ka magdhowday meherkii ayuu mushtarkii buu ka magdhowday yejibulmehru baynu nidhi markaa meherkii ayuu maaligii ka magdhowday lam yarjic bihi waxa meherkaa uu bixiyey mushtar alalkhaasibi ugu noqon maayo fil adhari haddaan qabanno maxaa yeelay isaga ayaa dee waxaan meherka keenay isaga ayaa la baashiray mar hadduu isagii la baashiru bixiyey kuma noqonayo taanigu wuxuu leey wuu ku noqonaya hadduu qasbiga ka jaahil yahay wa in axbala haddii uureeyo caaliman bitaxriimi isagoo xaarannimada og falwaladu ilmuhu raqiiqun hayru nasiib waa addoon aan in hebe lahayn ee wain jahila hadduu ka jaahil noqday fa xorun waa xor nasiibun waana in hebel wa calayhi qiimatuhu qiimihiisa ayaana lagu leeyay yowma alinfisaal maalinta soo socmay wayarjicu biha almushtari mushtarna cala alkhaasibi buu ugu noqon waxau leeyahay sheekhu haddii masalan ka aan soo sheegnay ama khaasibkii aada kala mucaamalo ama mushtarkii khaasibka kasii iibsaday ha ahaadee ayaa ureeyey addoondii isagoo xaaranimadan utegideedana og ayuu ureeyey falwaladu raqiiqun waa ilmaha halaa ka dhashay waa addoonu sayidki leeyahay hayru nasiibin oo aan kan dhalayna ku nasab tirsanaynin maxaa yeele waa ilmu zino masalada hore waa taa wain jahila hadduu ka jaahil ahaa haddaba kaasibka ama kan kaasibka kasii iibsaday masalan utegideedan ayuu ka jaahilaha inay xaaran tahay ilmihii baa sidaa ku dhashay faxorna horta ilmahaasi waa xor nasiibun waana nasiib oo waa ina hebel oo kaa dhalay ayuunbuu ku nasab tirsan maxayla shubha ayaa dee jirto oo waa jahligaa xornimona ayuu ku guntamay markii hore xornimo ku guntamay ee ma aha yacni raqiiq kadib xoroobay mar haddii ay saa tahayna wacalayhi waxa guudkiisa ahaaday kaa qiimatuhu qiimihiisa yowma alinfisaal maalinta uu soo socmay ee uu soo baxay unbaa la odhan ilmahaasoo addoona maxaa la siin lahaa konton kun baa la siin lahaa intaasmaa la odhan sayidkiisii wayarjicu bihaa markaa qiimaha almushtari mushtar wuu ku noqon cala kaasibi haddii ninkii mushtar laga qaado qiimaha ilmaha haddii mushtar laga qaado kaasibkii wuu ugu noqonayaa ninkii dhacay maxaa yeelay isaga ayaa ku dagay maxaa yeelay isagu wuxuu doonayay dee ilmahan inuu magan galo qaraamo la-aan mar haddii ay taasi dhacday waa inuu mag dhabaa walow talifa haddii uu dhinto almaqsuubu shaygii la dhacay baa cinda almushtari kii iibsaday agtiisa ku dhintay wa harimahu waa uu bixiyey dabeed oo wuu mag dhabay lam yarjic bihi waxa uu bixiyey ugu noqon maayo ninkii qaasibka ahaa wakadaa waxaa la mida low tacayaba cindahu agtiisa hadduu ku ceeboobana waa la mid fil adhari adhar haddaan qabanno waxa uu sheekhu leeyahay shaygii maqsuubka ahaa ee la dhacay ee ninkii dhacayna uu nin kale ka sii iibsaday ayaa wuxuu ku dhintay cinda almushtari ninkii iibsaday ee qaasibka ka sii iibsaday agtiisa ayuu ku dhintay ninkii lahaayoo bahalka raacdadiisii taagan oo tuuggii loogu soo sheegay ka dhacay oo ninka ka sii iibsadayna loogu sii sheegayba ninkii sii iibsaday ayuuse soo dul taagay shaygiisina wuu halaagsamay oo wuu dhintay dabeedna ninkii baa qabsado oo yidhi warisi shaygaygii dee magdhowgiisiisii wakharimahu dabeedna ninkii maaliga ahaa ee shaygan laga soo dhacay maqsuubu minhuga ahaa ayuu u magdhabay lam yarjic bihi ay bimaa harimahu waxa uu ku magdhabay ugu noqon maayo ninkii kaasibka ahaa ama ninkan iibsanaya qasbiga ha ogaaday ama jaahil ha ka aado laakiin wuxuu ugu noqonayaa waxa weeye waa lacagtii isaga uu ka siiyey ayuunbuu ugu noqonayaa macnaha wuxuu bixiyey ninkan hadduu iskalaba heshiiyu iska beerlaxawsado oo uu waxoogay isaga dhiibo isagoo wuxuu ugu noqonayaa waxa weeye waa lacagtii uu ka siiyey wixii uu isaga ka siiyey un ayuu ugu noqonayaa ee waxaanuu ninkan siiyey ugu noqon maayo maxaa yeelay shayga mabiicdii intii gacanta lagu dhigay dabadeed min damaani ilmushtar bay ka mid tahay ninkan iibsaday ayay damaankiisa ku jirtaa waxa ayana la mid ah oo aanu arshiga ugu noqonaynin masalan uu mag dhabay low tacayaba cindahu fi ladhar haddii shaygii uu ninka kaasibkaa ka sii iibsaday baa agtiisa ku ceeboobay dabeedna waxoogay qiimo dhaca baa ku yimi waxoogay qiimo dhaca ayaa agtiisa ku yimi oo masalan shaygii oo boqol marayey ayaa agtiisa ku ceeboobay oo siddeetan buu tegey markaa arshigaa uu bixinaye labaatanka ugu noqon maayo ninkii kaasibka ahaa fil adhari haddaan qabanno maxaa yeelay dee ceebayntan aafo uu ku ceeboobay ninkan mushtarkaa damaankiisa ayay gelaysaa taaniga isagu wuxuu leeyahay wuu ugu noqonayaayo dee isagaa iibkan ku dagay haddii laakiin waxaanu nidhi aafo ayuu masalan ugu waxyeeloobe haddii uu ficilkiisa ay ku timi ugu noqon maayo hadduu ninka mushtarka ceebayntan u geystay isagu wuxuu bixiye markaa ee arshiga ninkii kaasibkaa ugu noqon maayo walaa yarjicu ugu noqon maayo ninka mushtar la yidhaaha bigurmi manfacatin manfaco magdhowgeed istawfaaha uu wafsay filadare haddaan qabanno wayarjicu waa noqonayaa bigurmi maa shay magdhowgii talifa cindahu agtiisa ku dhintay wa biarshi naqsi binaa'ihi dhisgiisa nusqaantiisa arshigiisa ugu noqonaya wakhiraasihi dhirtiisii idaa nuqida marka la burburiyo fila saxi haddaan qabanno waxauu sheekhu leeyahay kuma noqonayo ninkii mushtarka ahaa masalan manfaco uu oofsaday oo laga magdhowday oo mushtar uu ninkii lahaa maaligaha uu ka magdhowday ugu noqon maayo ninkii kaasibka ahaa masalan maray haydoo waa iska xidhay guri bay haydoo bil buu ku jiray daabad bay haydoo wuu rartay ama wuu fuulay bil baanay muddo arrinkaasi socday ninkii musta ninkii maalig ahaayee lahaabaa yimi oo ka magdhowday markuu intaa bixiyo ninkii qaasibkaa ku noqon maayo maxaa yeelay dee manfacadan isaga ayaa oofsaday mar hadduu manfacadan isagu oofsaday dabeedna laga magdhowduu bixiyey ugu noqon maayo ninkii qaasibka ahaayee ku dagay wayarjicu biqurbi maa talifa cindahu laakiin wuxuu ugu noqon manfacada agtiisa ku dhimateen u oofsanin hadduu magdhabo qaasibkii uu ugu noqon masalan guri buu ka iibsaday nin dhacay dabeedna wuu iska xidho bil buu iska xidhnaa bishii baa kiradiisii laga magdhowday oo way manfacadii mu oofsanine way tagtay agtiisu may manfacadii ku dhimatay markaa taa magdhowgeeda hadduu bixiyo qaasibkii wuu ugu noqonayaa waxaa kaluu ugu noqonaya wabiarshi naqsi binaa'ihi wa khiraasihi waa naqsi towratana wa dambana waa naqd nuqsaanta ku timaada dhiskiisii iyo dhirtiisii idaa nuqida marka la burburiyo maaligii uu burburiyo taana wuu ugu noqon fila saxi haddaan qabanno oo masalan maxay tahay nin khaasibo baad dhul ka iibsatay nin dhacay baad dhul ka iibsatay waxbaad ka dhisatay dhir baad ku beeratay ninkii maaliga ahaabaa wuxuu soo haybiyaba yimiyo wuxuu hi fujiso aniga ciddaad ka iibsatay waxba igama gelin waxaan waa la iga soo dhacee dhismahan iyo dhirtanba iga goob u yidhi ninkii waa goostay oo dabeedna jingadii waa ka daldalooshantay oo jaajuurkii waa ka burburayoo dhiskiisii iyo dhirtiisii markii loo nusqaan baa ka soo gaadhay khaasibkii wuu ugu noqonaya wuxuu odhanaya adaa igu dagaye ila waxaygaanu waan haysto xalaashayda meelhaygaasaan ka dhisan lahay bacdamaa baddan adigu aadi gelisay dee wixii nusqaan ka yimaada adaa qaba wa kullu maa shay dhammaantii oo low qariimahu hadduu bixiyo almushtari mushtarku rajaca bihi uu ugu noqonayey low qarimahu lkaasibu hadduu kaasib bixiyo lam yarjic bihi cala lmushtari mushtar ugu noqon maayo wamaa shaygii laa aanu ugu noqonaynin mushtarku aanu ugu noqonaynin fa yarjicu kaasib wuu ugu noqon waxa uu leeyahay halkani waa qaacida waxa uu leeyahay sheekhu shay kasta oo hadduu ninka mushtarkaahi bixiyo shay kasta oo ninka mushtarkii hadduu bixiyo uu kaasib ugu noqon lahaa hadduu bixiyo uu kaasib ugu noqon lahaa waa maxay dee mihaalke teen horeynu soo haynay wayarjicu biqurmi maa talifa cindahu baynu nidhi manfacadii aanu oofsanin ee agtiisa ku dhimatay masalan daartii uu xidhay oo kale wixii noocaas ah ee hadduu mushtar bixiyo uu ugu noqon lahaa kaasib low qarimahu lkaasibu hadduu kaasibkii bilow ahaanba bixiyo lam yarjic bihi shaygaa ugu noqon maayo cala lmushtari ninka mushtarkaa ugu noqon maayo maxaa yeelay qaraaru damaan waa cala alkhaasib ee cala lmushtar maaha wamaa la wax kasta oo mushtarku hadduu wamaa shay dhammaantii oo hadduu mushtarku bixiyo laa yarjicu bihi cala alkhaasibi aanu khaasib ugu noqdeen waa manaaficdii uu oofsaday oo kale waa manaaficdii uu oofsaday oo kale fayarjicu kaasib hadduu bixiyo wuu ugu noqon markaa mushtarki maxaa yeelay isaga ayaa qaraar damaan uu yahay inay adagtay baad moodaan laakiin waa wax iska fudud waxa weeye wa kullu maa shay dhammaantii oo low qarimahu lmushtari mushtar hadduu magdhabo oo ninkii lahaayee maaligahaa uu siiyo rajaca bihi uu ugu noqon lahaa shaygaa uu bixiyey cala alkhaasibi uu ugu noqon lahaa waa masaladan horeynu soo haynay uun mithaal ahaan waxaynu wayarjicu biqurmi maa talifa cindahu manfacadii agtiisa ku dhimatay ee aanu oofsanin sida daartaa bisha isaga xidhnayd hadduu ninkii mushtar maaligii u magdhabo kaasib uu ugu noqonayay haddaba wax kasta oo haddii uu mushtar ninkii maalig ahaa uu siiye rajaca bihi shaygaa ugu noqon lahaa kaasib low qarimahu lkaasibu marka horeba hadduu kaasib sii bixiyo ninkii dhacay hadduu sii bixiyo lam yarjic bihi kaasib ugu noqon maayo shaygaa uu sii bixiyo cala lmushtari ugu noqon maayo maxaa yeele qaraaru damaan waa kaasibka guudkiisa wamaa shaygii la hadduu mushtar bixiyo laa yarjicu bihi cala alghaasibi aanu ghaasib ugu noqonaynin wixii hadduu mushtar bixiyo aanu ghaasib ugu noqonaynin ee macnaha isaga qaraarkiisu u ahaa waa manaaficdii uu afsaday oo kale gurigii uu bisha ku gurigii intuu nin dhacay uu ka kaxaystay kaga iibsaday ee dabeetana bishii uu afsaday weeye isagu uu kiraystay maxaynu idhi walaa yarjicu biqurmi manfacatin istawfaahaa fi ladhari wixii ayada noocaas ahee hadduu mushtar bixiyo aanu khaasib ugu noqdeen fayarjicu low qaribahu lghaasibu rajaca bihi almushtari mushtar buu ugu noqonaya fayarjicu haasib wuu ku noqonaya mushtarkii weeye qultu waxaan idhi nawaawi haddaan ahay wa kullu man mid dhammaantii inbanad ay dhisantay yadduhu gacantiisu calaa yadilghaasibi ay ku sii dhisantay fakalmushtari ayuunbuu la mid yahay nawaawi baa isna daabid yar inoo keenay oo ka dambaysiye wuxuuhi waxaan idhi mid alliyaarya midkii ay gacantiisu ka sii ratibanto khaasib nin kaa dhacay gacan kasta oo ka sii ratibanta ama ha ka caariyeyso ama yacni siday doontaba ama ha loo hibeeyo gacan kasta oo ku sii dhisanta gacantaa khaasibka oo aan mushtari fakal mushtari arrintaa aan soo sheegnay noqodka iyo ku noqod la-aanta wuxuu la mid yahay mushtarkan aan soo sheegnin buu la mid yahay macnaha horena wuu inoogu soo sheegay wuxu uhi walaydi almutaratibatu calaa yadi alkhaasibi aydii damaanin aa ka ratibmay gacanta khaasibku waa aydii damaanin weeye waxay ku kala baydayeen un xagga qaraaru damaanka oo iyo aydi amaaniya de waa aydii damaan bay u kala baxayeen wallahu aclam kitaabu shufcati shufcada waxaa la yidhaha ayuu kitaab yahay shufca iyo shufuca min ashafci ayay ka timi oo bimacnaa shay laysu dumayo oo laysu geynayaa oo shafcul aadaan markaa waa masalan waa deerayada la lamaanaynayo halkana shufco waxaa loo odhanayaa dee nasiibkii masalan uu qofka kala lahaa ayuu nasiibkiisii ku soo daraya sharci ahaan shufca waxaydhan waa xaqu tamallukin qahriyin yahbutu lishariiki alqadiimi ala cala alxaadidi fiima mulika biciwadin waxa weeye waa xaq tamalluk macnaha waa xaq milkin waa milki waa xaq ma ah milkin wuu qof uu milkinayo oo qahri ah oo aan rido iyo waxba ku xidhnayn oo u sugnaanaya shariiggii hore shariigga cusub ugu dul sugnaanaya waxa lagu milkiyey ciwad iyo bedel wixii lagu kala qaatay shufcadu yacni aada uma naqaano ama soomaalida waxaad odhan kartaa maba taqaan way ka baxsantayba waxay ku mucaamisho waxay tahay masalan laba nin ayaa guri sida madhabka shaaficiya hanti maguurtaabaa ka wada dhaxaysa hantidaa maguurtada ahee ka wada dhaxaysa ayaa mid ka mida ayaa intiisii iibinaya markaa shariikulqadiim ninkii hore ee shariigga ninkan kula ahaa waxaa sharciga uu xaq u siiyey inuu shariigga xadidka ahee ninkaa shuraakada kula noqonaya cusub ee ninkii hore shuraakada ay ahaa inuu ka iibiyey inuu wixii uu ka siiyey intuu u celiyo isagu iskula wada wareego shufcadu waa caynkaa laba nin ayaa waxbay shuraako ku yihiin hanti maguurta bay shuraako ku yihiin mid baa intiisii iibiyey kii kale hadhay an intiisii iibinin wuxuu xaqu leeyahay inuu kaa kale laga iibiyey wixii laga siiyey intuu u celiyo isagu iskula wada wareego shufcadu waa taa waxa u asala xadiid bukhaari uu jaabir ka warinayo qadaa rasuullahi bishufcati fiima lam yuqsam rasuulku waxa uu xukumay shufca wixii aan la qaybin haddii laakiin ay xuduudi dhacdo oo waddooyinkii la kala leexeeyo oo la kala qaybso fala shufca ayuu yidhi riwaayo kale fii ardin aw rabcin aw xaa'itin waxay tilmaantay dhul rabcigana waa guri xaa'idkuna waa beertii maxaa haddaba waxayna waa wax xoog lagu qaadanayo oo waxay ka dhigan tahay yacni sidii wax laga soo reebayo in maal cid kale leedahay inaan la qaadan xoog aan lagu qaadanin taasi waxay ahayd maal dee hayr oo qasbigu wuxua la qaadanayo oo xaqdarro lagu qaadanayo tan lafdeedu waa u yar dhowdahay oo dee wax qofkii masalan iibsaday ee si xalaasha iibsaday aad qahri kaga qaadanaysa wey isagoo oon ogolayn markaa halkaasay isaga yar sidii wax laga soo reebaya taasoo kale ayay u dhigan tahay sidaa daraaddeed bay halkan u dhigeen ujeeddada laga leeyahay ama xikmaddeeduna waxa weeye waa laba arrimood bay yidhahdaan ujeeddada ducada loo samaynaya waa laba arrimood labadaa arrimood ayaana ee qodaba ay si tidhi ayaana khilaafka inoo soo socda iyo wax badan ay ku dhismi doonaan culimada qaar waxay leeyihin horta waxa weeye waa waxay isku waafaqsan yihiin shuricad lidafci darar in dhibaatada la dafciyo oo maxay tahay markaa dararkaasi dararkii ayaa waxay leeyihiin culimada qaarkood masalan sida madhabka shaafici oo kale sida ku xooga badan waxaa la shufcaysan karaa waa wixii qaybsami kare masalan aqalkii laba aqal laga dhigi karo ayaa la shufcaysan karaa oo markaa ujeeddadeedu maxay tahay waxay tahay mar haddii wixii la kala qaybin karayo waxaan shufcadiisa lagu ogolaaday dee ninkan cusubi intuu yidhahda ninkan isba garan mayno u yidhahda aan kala qaybsanno dabeetana meeshii jaajuurkii lagu kala goynayey marka meeshii la kala gooyo suuligii dhinac buu marayaa albaabkii dhinac buu marayaa madbakii yaraa dhinac buu marayaa meeshii qarash iyo dhibaato fara badan baa kasoo gelaya kasoo hoyanaysa markaa si aan qarashkaasi u dhicin oo labadaa ninayn isgaranayni aanay taa isula soo gelin ayaa la yidhi war adigu iskula wada wareeg si aan dhibtaasi kuugu imanin sidaa daraaddeed ba waxay yidhahdeen wixii isaga aan qaybsamaynin shufca kama jirto waayo dee kala qaybin mar haddaan lagu samaynaynin oon meeshii la baabiinaynin dee qarashkiba iman maayo bay yidhahdeen culimada qaar baa waxay leeyihiin maye waxaan loo jiday waa waa dafcu darare dararkaasaa waxay tahay dee mucaamalo xumaan iyo akhlaaq xumaan iyo marka ama shaygii shay qaybsamaya ha ahaado ama shay aan qaybsamayniyo ahaanine dee ninkanaysan sii yaqaanayn baaba la qaatay hadduu mid cusubi soo galo dee meeshii yaan laba kala qaybinin oon gidaar iyo waxba la samayne dee nin hadda isugu horrayso dabeecad cusub la soo gelayo oo wixiisa iska wataa dee dararkaasi sidaan u iman darad ha iskula wada wareego yacni waa labadaasi bay yidhaahdeen arkaan bay leedahay arkaanteedu waa afar shafiic iyo mashfuuc minhu iyo mashfuuc ama aakhid iyo maahuud minhu iyo maahuud waa aakhid waa qofkan shafiica ah ee wax shufcaysanaya maahuud minhu waa mashfuuc minhu waa ka laga shufcaysanayo iyo mashfuuc ama maahuudkii la qaadanayay iyo siiqadii waa intaa laa tahbutu shufcadii kuma sugnaata fii manquulin shayl manquulahoo la yska yani waxaan la raray een isagu maguurtada ahayn bal fii ardin dhul ayay ku sugnaataa iyo wamaa fiihaa wixii ku dhex jira dhulka oo min binaain dhisiya wa shajarin geeda tabican taabican xaluya isagoo iyada raacaya taabicu ah wakadaa hamarun midhana waa kula mid lam yu'abbar aan la awrabin fil asaxi asax haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu shufcadaha aan soo sheegnay kuma suganto shay manquul ah masalan xayawaankii maryihii waxyaalahaasoo dhan kuma suganto dee maxaa yeelay xadiidkaasi fii ardin aw ribcin aw xaaid aw rabcin aw xaaitin buu yidhi oo xadiidkii wuxuu tilmaamay dhul iyo guri iyo beer marka xadiidkaa kuma jirto midda labaad shayga manquulkaahi yacni ma daa'imo oo dhibtiisuba waa iska yar tahay laakiin shaygan caqaarkaa isaga waa shay dawaam isaga samaysanoo weligiiba jirayo oo dararka mushaarakadu waa jirayaa sidaa daraaddeed ayaa markaa manquulkana aanay shufcadu ugu sugmaynin shaygaa maguurtaan ugu sugmaya bal fii ardin bal wuxuu ku sugnaanayaa buu idhi dhul dhulka wuu ku sugmaa shufcadu hadday laba qof dhul wada leeyihiinoo mid ka midi iibiyo shufcadii waa ku sugmaysaayo kii kale waa soo shufcaysan karaa iyo wamaa fiihaa wixii ku dhex jira dhiskaasoo min miran dhis dhulkaa wixii ku dhex jira min miran dhis iyo washajaringeeda tabacan lahaa oo iyada markaa taabico ah oo waa maxay dee waa markaa dhiskii iyo geedkii iyo dhulkii laysku iibiyo waya raacsanaa ayay shufcadu ku sugmaysaa haddii kale oo aanay tabac u ahayn masalan dhis qura iyo dhil qurah oo aan iyagu dhul ahayn shufcadu kuma suganto waxaa ma guurta unbaa dhibtiisu badantay haddaa neef adhiya wada leedihiinoo midkiinba badhlayu mid iibiyo dee wax dararoo weyn oo meesha ku jira waxaadna wax weligiiba jiraya maaha ee wixii kala qaybinta iyo wixii dhibaateediina iman mayso saa daraaddeed waxaa mugurtaan ugu sugnaa wakadaa hamarun lam yu'abbar sidaasi leeg uguma sugmayo waxaan leeyahay shufcadii waa ku sugmaysaa bal fii ardin waa fiiha min binaa'in washijarin tabcan wakadaa hamarun lam yu'abbar fi lasaxi midhihii aan la urdhabinayn intaan ubaxiisii la dilacin la isdhexgelinin shufcadii isna waa ku sugnaatay isagoo dhulkaasu raacaya fil asaxi haddaan qabanno maxaa yeelay dee asalka iibka waa ku raaci jiray mar haddaanay mu'abbar ahayn iibka waa ku raaci jiray dee qaadashadana markaa wuu ku raacayaa oo waa la shufcaysan karaa walaa shufcata shufca ma ahanin fii xujratin buniyat la dhisay calaa saqfin saqaf lagu dhisay hayri mushtarakin aan la wada lahayn wakadaa mushtarakunna waa kulama fil asaxi haddaan qabanno waxau sheekhu yidhi waxa kale oo aan shufco lahayn xujra ay masalan wada leeyihiin xujra maqsi yar bay wada leeyihiin xoogay yar bay isku darsadeenoo in yaroo jaajuura iyo xoogay bay isu keeneen jiingada calaa sakfin hayr mushtarak sakfi masalan aqal sabadiisa sare ayay saareen midkood baa lah oo saqafkaasi mushtarak maaha ama cid kalaaba leh kuma sugmayso xujradaa hadduu mid intiisii iibiyo kuma sugmayso shufcadii kii kale shufco ma yeelan karo waayo mar haddaanay dhul lahayn shay minquulo korunbay la mid tahay wixii yaraa la yska laalaadsanayyo korunbay la mid tahay wakadaa mushtarakun fil asaxi haddii saqafkan ay saarantahay uu mushtarag yahnayna waa la mid maxaa yeelay oy masalan saqafkana wada leeyihiin ina xujradana wada leeyihiin maxaa yeelay saqafkan dhulka u ahay wax habaad u leeyahay ma jirto mar haddaan wax habaad iyo sugnaansho a lahayn manquulun buu lamid yahay aanigu wuxuu leeyahay maya saqafkaasi dhul oo kalun buu u noqonayaayo taabic ahaan markaa waa loo shufcaysan karaa buu leeyahay wa kullu maa shay dhammaantii oo low qusima haddii la qabiye baطalat manfacatuhu dheefdiisii ay burayso almaqsuudatu ee loo jeeday wadaalika mihaalka xamaamin xamaamkiiba weeye waraxan iyo bahasha taxunada wax lagu ridqo weeyaane laa shufcata fiihi shufco kuma sugna fila saxi haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu wax kasta oo haddii la qaybiyo laba laga dhigo batalad manfacatuhu lmaqsuuda manfacadiisii loo jeeday manfacadiisii loo jeeday ay burayso waa maxay dee xabad yaroo xamaama bay halaa ku lahaayeenoo lagu maydho oo qof isdhex taagi karo waraxanba hal yar bay lahaayeenoo dhagaxaa markaa wax ridqi jiray welibana iminka raxa iyo taaxunaba way ka cabiraan hadda loogama jeedo dhagaxaa wax lagu ridqaya lafdiisa loogama jeeda meesha makaankiisaa loo jeeda waayo dhagaxu waa manquul ee waa meeshaa yare loogu talagalay dabeedna qofku istaago qofkaa wareejinaya waa xamaamka iyo raxadaas haddii la kala qaybiyo manfacadiisii maqsuudadaha ay burayso muxuu uga jeeda manfacadiisii maqsuudadahay dee manfacadii ahayd masalan kumaydhashada meesha yare haddii la kala baro dee warow meel yaroo alaabta iskaga tuurtuuru qashinka iska dhigtaba waaba u noqonaysaaye laakiin manfacadii dee wax ka soo baxayana looga jeeday baa meesha ku buraysaa mar hadduu saaya laa shufcata fiihi shufco may ahanin fil asaxi haddaan qabanno la shufcaysan maayo khilaafkii aan idiin sheegayay baa markaa asaxa iyo muqaabilkiisa ku dhisan oo wuxuu leeyahay masalan iminka qowlkan la shufcaysan maayo waxaasi wuxuu leeyahay dee cilladan shufcadu ay u sugantay baa waxay ahayd in la dafciyo dararkan iyo dhibaatadan ah qarashkan soo kordhaya kala qaybinta iyo maraafiqdan la soo kordhinayo masala meesha waxa ama balayn wuud ha la keeno ha lagu kala jaro ama markuu qaybsamayo shaygii ama jaajuur aan ku kala goyno marka jaajuurkii lagu kala gooyo waxaa laga yaabaa mid inay daaqadi ka udmaanu daaqad kale la baxo shariigii hore intay daaqadiiba weydaartay inuu daaqad kale la baxo albaabkii inuu kan xaggiisa maro albaab kale la baxo suuligii inuu xaggan maro suuli kale la baxo meeshii qarash dhan aqal dhan bay meeshii noqonaysaa bacdamaaba aanu shaygii kala qaybsamaynin dee dararka iyo dhibaatadaasi ma imanayo ma shufcaysanayo asax bay nee aanigiisuna wuxuu ku dhisan yahay war maye cilladan marka hore waxay dafcu darari lishurka war waxaan daa'imaya isku jirkeedanaba la diidan labadan qof ha ku wuxuu mar haddaan wax kala hadhayaba ahayn labada qof ha ku kala hadhaan oo qofkan kalena waxaa laga in qof dabeecad xunba yahay uu ku dhibaatooda eh ha shufacaysto ayuu leeyahay ilan dararkiibaa agtiisa kaasahe anu kuma waafaqsanin bu waxaan leeyahay dararkan waxaaba igaga weyn aniga kan kale labada nin aysi garanayna meesha isugu imanaya walaa shufcata shufco maaha nin ilaa lishariikin nin shariiga ayuunbay shufca u sugan tahay waxau halkan nooga gelayaa halkaa wuxuu rugnigii hore ee mashfuuci ama ma'kuudkiibu inooga soo baxay halkana rugnigii labaad oo shafiiciya ama akhidkii kii wax qaadanayay bu halkan noo gelaya wuxu uhi walaa shufca ilaa lishariik waxaa shufcaysan kara nin shariiga oo shaygaa yacni uu shufcaysanayo kula leh markaa madhabka shaafici jaarka iyo ma qabo masalan nin ay wax kala wada leedihiin nin ay wax kala wada leedihiin oon shayan kula lahayn ma ma shufcaysan karo hadduu ninku manfacadeeda un kula leeyahy manfacadeedun baa loo dardaarmoo la yidhi bal kirada uun bal ha kula yar qaad qaato laakiin asalkeedii adigaa leh ee intaa manfacadun buu kula leeyahy ma shufcaysan karo ee waa inuu shaygan la iibiyo lafdiisa kula leeyahay jaarka laakiin ma qaba madhabka shaafici laakiin axaadiis baa kusoo aroortay culmo fara badan oo xanafiyadu ay ka mid yihiin baana qaba jaarku inuu kala shufcaysan karo oo reerkii kugu xigay hadduu gurigiisii iibiyo inaad ka shufcaysan karto walaa shufcata ila lishariik walow baaca hadduu iibiyo daaran lahu daaran ayuu iibiyey walow shariikun shariig iyo ay shuraaka nin bay ku shuraakeen fii mamarha waddadeeda falaa shufcata lahu fiihaa ninkaasi daarta shufco kuma laha wa saxiixu saxiixna waxa weeye hubuutuhaa inay shufcadii ugu sugnaanaysa fi lmamari waddadaa in kaana lilmushtari waa hadduu ninkan iibsaday uu u sugnaaday dariiqun aakharu ila daar dariiq kale oo daarta galaa ow ama amkana uu suurtogelaya fatxu baabin albaab inuu furta ilaa shaaricin waddadii weyneed wa ilaa haddii kale fala may waa uu sheekhu leeyahay nin baa wuxuu dhahaa daar daar buu leeyahay isagaa keligiis kale walow shariik fii mamarihaa meeshan yaree waddadan yare wadiiqadan yaree ayay nin wada leeyihiin wadiiqadaas iyo waddadaasuu nin kula leeyahay laakiin daarta adigaa leh falaa shufcata lahu fiihaa hortu daartii haddaad iibiso ma soo shufcaysan kara ninkaasi maxaa yeelay dee shuraako kuulamu ahayn mar haddaanu shuraako kugula ahayn ma soo shufcaysan karo laakiin qowlka saxiixi waxa weeye hubuutuha fi lmamari waddadaa yaree ay wada leedihiin wuu shufcaysan karaa dee lacagtii la siiyey unbaa la odhan bal hadda waddadaa yarna maxaa loo xisaabin meeshaa yari waa meel yaroo xaggan waddada shaarica way ku yar dhowdahay bal hadda intaa maxaa gurigii la siiyey toban kun oo dollar baa la siiyey oo bal hadda haddaba qiimeeya gurigaasoo waddadaa yare fiican aan lahayn ilaa sagaal buu noqon lahaa oo tanna ilaa kun bay noqonaysa intaa markaa wuu shufcaysan karaayo intuu kunkeedii celiyo ayuu odhan karaa aniga iskula wareegay yihiin masalan shanteedii boqol hadday kala badhu lahaayeen shanteedii boqol intuu celiyo iyo isagu iskula wareegay laakiin waa goorma waxa weeye in kaana lilmushtari dariiqun aakhar ila daar ninkan iibsaday wa hadduu waddo kaloo daartii u maro hadday daartu laba waddo leedahay weeyaanu waddo kale u helayo aw amkana fatxu baabin ilaa shaaricin ama guriga xaggan kaloo waddo weyn oo shaaric oo naafido baxdaa ayuu albaabo uga furan karaa te meeshiisii waa gaadhayaa dhibaato la'aan walow dee haba keenaysaba masalan albaabkaa kale iyo waddadaa kale iyo xoogay qarashabe waa ilaa haddii kale ma jirto arrinkaasi daartani albaab kalena mare meel kale oo waddada aan haynoo loo mari karaana ma jirto falaa markaa shufca ugu sugnaan mayso ninkaa ayma marka wada lahaayeen maxaa yeele dee dararumushtar ninkan iibsadayba markuu kani la wada wareego ee idhahdaanaa shufcaysto la wada wareegay dee kani xagguu maraya ma miyuu kusoo boodaya markaa mushtar bay dhibaata ugu jirtaa qaacido kuliyiina waxay tahay adarar laa yuzaalu bidarar dhibaato dhibaato laguma zuliyo inta mid dhibaato laga qaado mid kale dusha lagama saaro taaniga wuxuu leeyahay qowlka labaad saxiix baynu ilay nidhi waar waa ugu sugnaaysaa buu leeyahy isagu ninkaa shufcadu ma markaa oo dhibta ninkan ku imanaysana sideed tidhi baa la yidhi wuxu uhi isagaa nafdiisa dhibin markuu daarta noocaasa mamarkeediiba nin kale la leeyahay uu isagu isku doontay ha laga ooda isagaa badda galay wainamaa tahbutu waxay ku sugnaanaysaa shufcadii fii maa shaygii mulika lagu mulkiyay bimucaawadatin wax kala bedelasho milkan milka in la mulkiyay laaziman oo go-ay mutaakhiran oo ka dambeeya mutaakhirin oo ka mutaakhiran oo ka dambeeya can milki shafiici shafiica milkiisa ka dambeeya wadalika mithaal ka mabiicin wax shaygii mabiicda la iibiyi wey wa mahrin maharkii wey waa ciwadi khulcin khuluca ciwadkiisii wey wa sulxi damin wa ciwadi sulxi damin dhiig sulxi ciwadkii weeye wa nujuumin nujuum weeye wa ujratin ujradii wey mashqaayadii wa ra'si maali salamin ra'su maalu salam weeye waxau leeyahay sheekhu waxay ku sugantaa shaygii maakuudka ahaa ama mashfuuci ayuu halkan noo gelaya oo rugnigii saddexaad shufcadu shariigga qadiimkaa waxay ugu sugantaa shariigga hore waxay ugu sugantaa fiima mulika bimucaawadatin wixii lagu mulkiyey mucaawado ee ninkan shariigga ah ee hore ninkanay wada lahaayeen ninkan kale ay gacantiisa ka sii gashay mucaawado iyo wuxuu ninkan kaga beddeshay ayuunbaa la shufcaysan karaa marka ay ninkan laba shariigga xaadidka ah ee ay gacantiisa qaybkani sii galay markuu mucaawadiyo wax kala bedelasho ay ku gashay ayuunbaa la shufcaysan karaa mucaawadaasi ama maxdo ha ahaato mucaawada maxda waa mucaawada hayr maxdo ataynu soo sheegnay mucaawadada maxdada wax kala bedelashada badaxa tiran waa masalan ta haddii muqaabilkeed uu fasaado fasaado se beeca oo kale ta khayr maxdadiina waa tii haddii muqaabilkeedii fasahaada aanu iyadii fasahan sida meherka oo kale ee mehermahaal baa loo noqdaa mucaawadaasi ama maxdaha ahaata sida iibka oo kale ama khayr maxdaha sida meherka oo kale iibka dee nas baa ku soo arooray waxaan kalena waa looga qiyaastayoo dee mucaawadada ayaa ay mushtarak ku yihiin isla iyo iyo dhibaatadan soo haleelaysa wixii aan mucaawado lagu helin ee shariigga cusubi aanu mucaawado ku helin shufca kuma sugnaato masalan laba nin baa wada lahaa aqal dee mid baa dhintay inan buu lahaa inankii baa dhaxal u helay meeshii waan kaa shufcaysan ma jirto waayo mucaawadaan jirin oo dee wuxuu ninkani ku bedeshay baan jirin waa hiba oo masalan wuu hibay iskiis hibe bilaa tawaab hibe aanu waxba kaga bedelin buu iskaga hibay waa dardaaran waay فيma mulika bmucaawadaةi baynu nihi milkan laazima milki laazim ah na la milkiyey qofkaasi milki suganna uu oo milkiyey markaa haddii masalan uu khiyaar leeyahay haddii khiyaar jiro door hadduu jiro ninkan masalan baayici uu door leeyahay ayaanay shufcadii sugmaynin oo isagaa ixtiraasga inoo keeni doona mutaakhiran can milki shafiic waxaan idhi oo ka dambeeyey ninkan wax shufcaysanaya milkigiisa waa inuu ka dambeeyey oo kan wax shufcaysanayaana uu horreeyey ka dambena horreeyey wuu inoo keeni doonaa matni wuu inoo keenaya hadday laba nin daar wada iibsadaan warniga mid dhib badan baa too waan kaa shufcaysto adiga intaadii baan kuu celinayaa yacni ma ansaxayso waayo labadoodii milki baan kala duwan war mar unbaa baynu wada maxaad anaaba kuu celinaya waa isqabsanayaan leanna mar bay wada milkiyeen ee waa inuu milkiga shariiga labaad uu ka dambeeya can milki shariiki alqadiim waa inuu ka dambeeya haddaba waa maxay miaal ahaan ka mabiicin buu yidhi waa mabiic oo labadii ninee daarta wada lahaa ayuu kii kale intiisii ibiyo mabiic bay noqotay duu soo shufcaysan markaa wa ciwadi khulcin haweenay bay wada lahaayeenoo kii qabay unbaa laysku ibtileeyo warqaddii bay adnaa ninkiiba isqaban waayeenoo warqaddiina waa siin waayo dabeedna qaybkii ay daarta ku lahaydba ninkii bay ayay ka siisatay warqaddii oo way isku furato khuluc bay samay ciwadi khuluc bay ka dhigtay taana shufcadii waa ku sugmaysaa wa sulxi damin wa ciwadi sulxi damin dhiig suluxii ciwadkii ayuu noqday nin baa masalan wada lahaydeen waxoogayoo qayb buu isna lahaa adna qayb baad lahay dabeedna qaybtiisii ayaa nin buu dilayba dee dhiig baa loogu yeeshay dhiiggii buu ka suluxtama wuxuuhi war wax kale ma hayee ninkaasaanu daartaa wada leyna jeexaygaa qaata buu yidhi ayana wuu soo shubcaysan karaayoo ciwadu sulxi damin bay noqotay waxa la mid walba la celinayana isagaa sheekhu xagga fasal dambu inoogu keeni doona mabiicda de wixii la siiye baa la celin meherka markaa meheru mahaalkeedii baa naagta la siin suluxa damka waxaa la siin doonaa masalan qofka wuxuu ku shufcaysanayaa magti wa nujuumin wa ciwadi sulxin can nujuumi kitaabatin waxay noqotay sulux ciwadu sulux bay noqotay nujuum kitaabo kitaabo mase addoon la kitaabeeyey waxoogaygii laga doonaya ayaa laga suluxtamo ciwadkiisii bay noqotay masalan addoon mukaatababaa dee yar shaqshaqeeyo waa kii tasarufka lahaayoo nin bay daar wada yeesheen sayidkii baa dabeedna kula heshiiyey oo nujuumtii lagu lahaa maalkii laga doonayey lagu kitaabeeyey ayuu dabeetana daartii kagala suluxtamay shaqsigii daarta uu ku lahaa dee saasuu ku qaatay wa nujuumin wa ciwadi sulxin can nujuumi kitaabatin waa caynkaa wa ujratin ka mabiicin wa ujratin ciwadka ayada kuma cadfana ka mabiicin wa ujratin ka mabiicin wa mahrin wa ujratin wa ujr dee daar buu kiraystayoo baqaar halkana buu kiraystayoo dabeedna waxoogaygii yaraa ayuu daartan ku lahaa ama dhulkanuu ku lahaaba kir u bixiy wuxuu hi gebigeedaba sow kun dollar maaha kirada iga doonaysaan waxoogayga baloorkaasaa nisgii leehay u qaata buuri wuu soo shubcaysan karaa markaa nink mar hadday taa noqotay oo ujrada kiradaa loo bixiyey ayana wuu soo shubcaysan karaa wa ra'si maali salamin ra'su maal salam salamka waataynu soo tilmaanayoo nin baa dee waxa masalan la kala iibsanayaa shay la sifeeyo caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaasa cashardi ahayd markaa ra'sumaasha in la bixiyo muslimufi aanay daynaysa muslimufihiga inuu dayn noqdo laakiin ra'sumaasha lasii bixiyo waxbuu markaa halkaa ayuu masalan ayuu sifeeyo wuxu uhi wax caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaasa baan kaa doonayaa iyaan kaa iibiye dabeedna raasumaashi baa wuxuu bixiyey shaksiyo qayb uu daar ku lahaa taana markaa iyadana wuu soo shufcaysan karaa mar haddii maalu salamka raasu maali salam ay noqotay wuu soo shufcaysanaya walow shurida haddii la shardiyo fi lbayci iibka alkhiyaaru khiyaar baa lahumaa labadoodiiba loo shardiyey aw ama lilbaa'ici kii iibiyey ayuunbaa loo shardiyey lam yuukhad la qaadan maayo bishufcati shufca lagu qaadan maayo xataa yanqatica alkhiyaaru ilaa uu khiyaarkaasi ka go-ayo ee wain shurida haddii loo shardiyey lilmushtarii kaa iibsanayay waxdahu oo keliya faladharu adhar waxa weeye annahu yuukhadu shufcadii waa lagu qaadan in qulnaa haddaan idhaahno almilku lilmushtari buu u sugnaaday wa ilaa haddii kaloo inahan sidaa odhanin falaa lagu qaadan maayo waxa uu sheekhu leeyahay haddii la shardiyo beyci shaygii ay shuraakada ku ahaayeen labada qof wada lahaayeenee dabeed qof ka midii uu qaybkii shiksigiisi iyo qaybkiisii sii iibiyey ayaa waxaa iibkaa uu qofku shiksigiisii sii iibiyey baa waxa la shardistay khiyaar labadoodiiba way shardisteen oo ninkii baayica ahaayee shariigga ninka kula kalu ahaa iyo ninkii mushtarka ahaayee dambe mushtarkii ee shariiggii xaadidka ahaa mushtarkana dhinac ka ahaa ayaa labadoodiiba khiyaar bay qabsadeen ama waxaa loo shardiyey uun khiyaarka baayicoo qura ayuunbaa shardistay ninka shariigga ahaa ee ninka kale ay wada lahaayeen ee nin shiksigiisii qeybka kasii qofka ka sii iibiyey ayaa shardistay lam yuukhad buu yihi shaqs shiksiga qaybkaa lagu qaadan maayo bishufcati shufco lagu qaadan maayo xataa yanqatica alkhiyaaru ilaa khiyaarku uu ka go-ayo oo muddadaa khiyaarku ay dhammaanayso marka ama ha la yidhaahda milkiga waktigaa baayic baa leh ama mushtar baa leh ama waa mawquuf oo waa la joojiyey sidaynu horeba khilaafkiisa xaggaa hore ugu soo marnay midkii la doonaba ha la yidhaahdee laguma qaadanayo shufco maxaa yeelay dee ninkii baayica ahaa ee shaygan lahaa ee aan laga shufcaysan karaynin ayaa weli meesha ku jira ile laba qof oo ayagu shaygani mar soo wada galay may kala shufcaysan karaynin markaa ninkii isagu baayica ahaa ee shaygan lahaayeen laga shufcaysan karaynin baa weli meeshii jira u taagan yahayoo aan ka bixin markaa halkaa lahumaadaasi ziyaadaadka nawaawi muxarar kala dheeraadka yahay ayay ka mid tahay wax danahoo ku jirtaana ma jirto ee shayga maanica ah ee diidaya shufcada waxa weeye waa khiyaarka baayicu uu leeyahay oo keliya hun sida uu halkan bay inaga yidhi haddaba wuxuu lehy haddii la shardiyo khiyaarka waxaa loo shardiyay mushtara oo keliya ninkan iibsaday oo keliya unbaa khiyaarka qabsaday faladaru annahu yuukhadu adhar haddaan qabanno waa la qaadan qaadan waa lagu qaadan in qulnaa almilku haddaynu nidhaahno milkiga zamanulkhiyaarka horaynu usoo marnay hadalkaa masalan muddadaa khiyaarka uu jiro shayga milkigiisa yaa leh ma waxaa leh mushtar baa leh ninkan iibsaday baa leh ma baayic kii iibinayey baa leh ma mawquuf baayo midkoodna ma leh oo wuu dhex taagan yahay horaynu usoo marnay taa daba wuxuu leeyahay haddii khiyaarka uu ninkan mushtara iibsaday keligii leeyahay adhar waxa weeye in shufco lagu qaadanayo haddii aynu ku soconno qowlkii ahaa almilku fi zaman alkhiyaar lilmushtar waana qowlkii raajix ahaa sidaynu ku soo marnay baab lkhiyaar wa ilaa haddii kale buu yihi oo aan idhaahno milkiga zamanulkhiyaarka waxa le baayac ama waa mawquufoo midkoodna male falaa yuukhadu bishufca shufca lagu qaadan maayo markaa zamankaa khiyaarka maxaa yeelay milkigii baayica ayaan dee suulin markaynu idhaha milkiga isaga ayaa leh markaynu idhaahno waa mawquufna dee inuu suulay ayaan la ogeyn sidaa daraaddeed ayaan loo shufcaysan karaynin laakiin marka uu mushtar isaga la yidhaahda milkigiisii weeye oo zamanulkhiyaarka waa milkigiisii khiyaarkuna isagoo quri unu leeyahay waa laga shufcaysan karaa isaga oo way bannaantay in laga shufcaystaa iyadoonu khiyaar u taagin inuu shaygii ku wareegayba waa laga shufcaysanayey laakiin markaynu idhi ama waa mawquuf aynu idhi ama baayic baala aynu idhi lama shufcaysanayo maxaa yeelay ninkan iibiyey ee ninkan hore shariigga kula ahaa dee lagama shufcaysan karo walow wajada almushtari hadduu ninkii iibsaday ka helo bishiksi qaybkii iibsaday buu cayban ka helay wa araada wuxuu doonay raddahu inuu celiyo bilcaybi ceybta inuu ku celiyo ayuu doonay wa araada shafiicu ninkii shufcaysanayana wuxuu doonay akhadahu inuu qaato ويرضى بالعيب عيب ترى وكرها للنقضة فالأظهر وأظهر وحوي إجابة الشفيع إن شفيع لا أجيب يوي وعو شيخ إلى حد مشتر oo ka helo shiqs shiqsi waxa weeye marka halkan oo kale la joogo waa qaybtaa shayga ee ninku uu leeyahay ayaa shiqsi la yidhahdaa shiqsigii hadduu ka helo ceeb masalan laba nin baa daar wada lahaa midba nus buu lahaa mid baa nuskiisii iibiyey nin kaleu ka iibiyey